bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacd qaala almualifu raximah llah wadaliilu shahaadati ana muxamadan rasuulu llah wadaliilu shahaadati ana muxamadan rasuulu llah nebi maxamed inuu rasuulkii alle yahay qiritaanka la qiro daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalka ilaahay laqad jaa'akum waxaa idiin yimid dadow rasuulun mid la soo diray oo min anfusikum naftiinnana ka ahaaday oo casiisun calayhi ay ku culustoy ku adag tahay maa canidtum wixii idin dhiba xariisun calaykum dushiinnana ku dadaali og bilmu'miniina dadka mu'miniintaana ra'uufun mid u turid badan ah raxiimun u naxariis badan waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii alusuul aalaaa lilimaam maxamed bn cabdiwahaab annajdi raxmatullah calayhi gaar ahaan asalkiisii labaad usuushii saddexda ahaa iyo arkaanulislaamka qaybtiisa qaybta koobaad oo ah iyo rugniga arkaanulislaamka koobaad oo ugu muhiimsan oo shahaadateynka ah ka hadlidii laga hadlaayey shahaadateynka shahaadada koobaad oo laa ilaaha ila allaahu ah daliilkeeda iyo macnaheeda waa soo marnay waxaan gudagelaynaa maanta qaybta labaad oo shahaadateynka oo ah shahaadatu anna muxamadan rasuulullah in la qiro oo laga marqaati kaco lagu dhawaaqo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulkii alle yahay wixii daliilka u ahaa iyo kadibna kelimadda macnaheeda aan gudbayna haddii la yidhaahdo shahaadatu anna muxamadan rasuulullah macnaheeda ka hor wuxuu sheikhu sheegay daliilka maxaa u daliila in nebi maxamed rasuul alle yahay qof walbana waxaa la rabaa diintiisa markuu baranaa shay walba inuu daliilkiisa ku barto lama rabo in lagu kalsoonaado waa maqli jiray waxaan weligayaan intaa maqli jiray weligayaan saas yeeli jiray weligay waxaasaan dhegteeda kusoo dhacayay daliil maaha weligaa waxaad maqli jirto dadka ka maqli jirto qiilaya qaalka ah daliil maaha waxaa la rabaa inaad daliilka kitaabka keeni karto iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam shiikhu marka nabi maxamed inuu rasuul ilaahay noo soo diray uu yahay daliilkiisaan keenaha wuli waxaa u daliilu yihi qowluhu subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum dadow waxaa idin yimid rasuulun mid la soo diray aa idin yimid oo ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasi xaggee laga soo diray ma malaa'igtaa laga keenay ma jinnigaa laga keenay ma insigaa laga keenay xaggee laga keenay oo min anfusikum naftiinna ka ahaado insiga ah oo idinku jinsi ah haddii malag laga dhigi lahaa looma adkaysteen la kulankiisa iyo la macaamilkiisa waa lagu dhigtoo lahaa haddii jinni laga dhigi lahaana waa laga didi lahaa laakiin midna lagama dhigina waxaa laga dhigay jinsigiinna reer bani aadam ah gaar ahaan carabta markaas nabigu la jooga calayhi salaatu wasalaam ka tirsan oo afkoodii anka ku hadlaa afcarbeedka ahaa quraysh gaar ahaan nabi ka tirsana alla soo diray subxaanahu wa tacaala rasuulkaa sifadiisu waa maxay ma rasuul adag oo dadka colaadiya oo dadka kala cayriya oo dadka aan u turin oo u naxariisan miya ilaahay wuxuu yidhi rasuulkaasoo casiisun calayhi ay ku adag tahay oo dhibsana maa canidtum wixii adinka aad dhibsataan oo idinku cuslaada wax allaala wixii idinku cuslaada nabiga waa ku adag yihiin fudeedkuu idinla jecel yahay wanaagguu idinla jecel yahay hanuunka iyo khayrkuu idinla jecel yahay dhammaantan jannaduu idinla jecel yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhammaan jannaduu idinla jecel yahay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku dadaali jiray habeeniya maalin inay ilaahay subxaanahu wa tacala u tawxiidsadaan quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu dhihi jiray intay isugu yeer waa kelimatu tawxiid ku qowla waa liibaanaydaan markaasay mararka qaar inay kelimadda ku qowlaan intay iska daydid ay inta nabadgeli waayaanay dhagaxyeynayaan markaasay dhiigu ka goboleey ka hooraan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa daqraaya markaasaa malaa'igta ilahay inta u timaado gaar ahaan malaga buuruhu oo wuxuu leeyahay haddaad doonto labada buuroodoo labada dhinac ka kala xigta ayaan isku geynaa markaasaan meeshaas ku burburinaa dhammaantood markaasaa nabigu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam maya hayeenisaas amarkaas bixi maayo waayo waxaan ka rajaynaa dhabarkooda in ilaahay uu ka soo saaro kuwa ilaahay caabuda ayaga maaha anka haddii ayaga wax laga waayo waxaan ka rajaynaa dhabarkooda inay inta wax dhalaan haddeer hadda kadib wax dhalaan waxaasay dhalaan ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala marka nabigu calayh isalaatu wasalaam saasuu dadka ugu dadaali jiray waxyaabaha dadka dhibka ku ah oo abaarta ah waa nabigu culaysay ku ahayeen iyo colka iyo xanuunada iyo dhibaatada waxaasoo dhan nabigu wuxuu kala qayb qaadan karo dadka oo kala qayb qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam haddii abaaru dhacdo ilaahay uu barin jiray roobdoonuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam haddii dadku ay baahan yihiin wixii baahana u yimaado wixii lala goobi karo oo lala raadi karo ayaa nabigu la raadaya calayhi salaatu wasalaam koodii uus yidhaahdo baadi ku dhiman taga nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray intum nafbaxa aan kain dacwada lagu oogo oo dacwada lagu guto oo khayrkii wanaagga loo sheego nin yahuudiya waatan soo marnay nabigu calayhi salaatu wasalaam wiil yahuudiya uu khidmay jiray oo nafqaada u tegey ee uu yidhi yaa qulaam qul laa ilaaha ila allah ee ilaahay waafajiyey markii dambe canugii inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu ee nabigu ka baxay calayhi salaatu wasalaam meeshii isagoo faraxsan ee isagoo le weliba alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar markii nabigu baxaya wejigiisuna waa holcay waa ifaay farxad darteed muxuu ku faraxsan yahay ninkaan tawxiidsaday ninkan hadduu saatan ku dhima laha kufriga gaalnimo ku dhima laha ahlunaar uu noqo lahaa adeerkiisa abu aalib markuu dhimanaya nabigu wax badan wuxuu isku dayey inuu tawxiidka u laqimo laakiin wuu diiday markuu dhintana nabigu waa mugay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa lagu soo dejiyey innaka laa tahdi man axbabta walaakina allah yahdii man yashaa waxbaha mugina le ninkan saatan alla ugu talagalay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay casiizun calayhi miday ku culus tahay maa canibtum waxaad adinku dhibsataan waa miday ku adagtahay adinku waxaad dhibsataan dhibkiina ma jecla dhibkiina adduunyada iyo midka aakhirada midna ma jecla xariisun calaykum mid khayrkiina ku dadaali og waay khayrkiina waa ku dadaali ogyahay wixii wanaaga oo adinku uu idiin qaba lahaa nabigu waa ku dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam bilmu'miniina dadka mu'miniintaana ra'uufun raxiimun mid u turid badan oo u naxariis badan waaye nabiga nabi maxameda ra'uufun raxiimun waay qof walba muslima oo daaciyan waxaa laga rabaa oo dadka khayrka u sheegay inay sifooyinkan iska goobgoobto oo aysan dadka ku adkaan oo aysan dadka xumaan la jeclaan oo dadka wanaagooda ay jeclaato mar walba hanuunkooda adduunyada iyo aakhiradaba inay ku dadaashaa la rabaa habeeniya maalina taas waqti ku bixido qofku aanka hadda wax kaa dhibay oo waxyaaba badan adigiyo isaga idin dhex mareen qofkuna qof lunsan uu yahay haddaad istira haddaad dareento in adugu aad cafido in haddii aad cafido in wax badan oo xumaanhu ku jira uu ka soo laabana iska cafi iska cafi oo wixii adigu uu kaa galo khaaska ah ha fiirinin si qofkaanu baadida uga badbaado sidoo kale ilahi wuxuu lehy subxaanaه wa tacaala huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayusakiihim wayucallimhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin alla waa midkii umiyiinta ka soo saaray rasuul ayaa ka mida oo kitaabka iyo khayrka iyo aayadaha qur'aanka kudul akrina oo shirkiga iyo xumaanta kahufahoo ka tahiraa wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin horena waxay u ahaayeen kuwo baadicad ku jiray ahaayeen marka nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi maxameda waa rasuul ilaahay uu noo soo diray rasuul ou ilaahay noo soo diray intaan waxay daliil u tahay aayaddan waxay daliil u tahay nabi maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay maxaa kaloo daliila nabi maxamed inuu rasuulka alla yahay oo weliba magaciisa lagu sheegay muxammadun rasuulullah ilah ilahi subxaanau wa tacala muxammadun rasuulullah nabi maxamed waa rasuulkii ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala wa macnaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llah waa garannay in nabiga calayh isalaatu wasalaam ilaahay soo diray tawxiidkana waxaa ka mid a shahaadateynka qaybta labaad oo ah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah maxaa laga wadaa marka ana muxamadan rasuulu llah ama shahaadatu ana muxamadan rasuulu llah maxaa laga wadaa wa macnaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llah in nebi maxamed rasuulkii alla yahay qiritaanka la qiro waxaa laga wadaa daacatuhu in nabiga la ateeco fii maa amara wixii uu dadka faray wa tasdiiquhu nabiga in la rumeeyaa laga wadaa fii maa akhbara wixii nabiga uu sheegay nabiga loo rumeeyo nabiga maaragtay aan lagu beenin waijtinaabu maa kii xaggii in laga fogaado canhu xaggiisa nabigu nahaa uu dadka ka reebay oo wasajara uu ka canaantay wa an laa yucbad allah alla waa inaan la caabudin ilaa bimaa sharaca wixii nabigu jideeye maahan shahaadatu ana muxamadan rasuulullah macnaheedu waa intaan intaan qofkii intiinan qofkii ku dhaqmaahay shahaadatu ana muxamadan rasuulullah macnaheedu waa u yaqaan waanuu ku dhaqmay intaan laakiin qofkii wax ka dhimaahu lafdiga afkau ka sheegaa maahane waxba maaragtay macaanidiisa ama uusa fahmin waa maxay koow wa macnaa shahaadatu ana muxamadan rasuulullah koow waa taacatu fii maa amara waa in nabiga la aeeco wixii uu faray dadka lagu aeeco wax walba uu nabigu dadka amray waa in la yeelo wax walba uu nabigu dadka amray calayhi salaatu wasalaam waa in la yeelo oo fadhiga kakaca nabigu markuu yidhaha fadhiga hore looga kaco waxaa sameeya markii nabigu yidhaha la sameeyo wuxuu ama ha weynaadeen ama ha yaraadeen ama ha kula cuslaadeen ama ha kula fududaadeen wax walba oo nabigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam inaadan mayagelin marnaba waa qaybta koobaad shaygan haddaad maqasho nabi maxamedaa faray iska fiiri keliya waxaa iska fiirine hayqama tahay nabigu faray alaatu waalaam xadiisku ma sugan yahay nabiga ma ka sugan yahay haddii u aad ogaato nabigu inuu ka sugan yahay sheegaas inaad islamarkiiba samaydaa lagaa raba islamarkiiba samay sheegaas hadday dhabkaa tahay وأشهد أن محمدا رسول الله إذا أتيه وضي دبكاته والنبي محمد رسول اعتراف سنته مركب كوبات وحلقا ربا وحواي وحوالب النبي وكفر إن أتفرتونته هدي أطلق كل واقع النبي وح الله لو وحي وكفرنا أتكلم حتى خلافتنا أفكار هذا فعل كاس ديدا أفكار هذا فعل كاس وأسديدين وقيبت كوبات وتصديقه يا نبي إن لهم ما فيما أخبر وحي أو شيء نبي وحي كورمي آخر وكورمي ومضي هو كورمي waxaan soo socdo uu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay u waxyooday oo qaybka wixii alla u waxyooda nabigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam dhammaantood maxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo run waay wax walboo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan rumayno keliya xadiiska ku soo arooray hadalka nabiga iska fiiri haddii xadiisku uu daciif yahay war male lagu dhaqmi maa laakiin haddii xadiisku saxiix yahay uu nabiga ka sugnaaday ma nabigaa been sheega calayhi salaatu wasalaam ma axadka nabiga u waxyoohaa been sheega suurtagal maaha labadaba suurtagal beenu kama aha maadaama labadaba beenu mustaxiil ka tahay inaad rumaydo warkaas ood rumaysataha waajibay kugu tahay haddii caqligaadu diido ka waran caqligaadu hadduu diido shaygaan oo aad tidhahdo maya shaygaan caqligaygu ma ogola cilmigaygu ma ogola shaygaan nabigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin caqligayga cilmigayga diida haddaad tidhaha ka waran maxaad noqe nin nabiga raacsan calayhi salaatu wasalaam ma tiidi rasuulka rasuulku waad sheegay nabi maxamed rasuulku ma aha markaas hadduu rasuulku yahay wuxuu sheegaad yeeli lahayd wuxuu sheegaad rumaysa lahayd tusaale ahaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bahalkan la yidhaahdo tisxiga dubaabka labada baal baalka midan wuxuu ku wadaa yidhi cudur baalka kalena muxuu ku wadaa daawadii cudurka marka markuu biyaha wax ku dhici tago wuxuu cuskanaa baalka cudurka waad aragteen tisxigu markuu biyaha ku dhaco badanaa baaluu bannaan ka birifirifsiiyaa midna biyou tiimbisaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi biyaha la wada timbiyo kadibna halaga saaro si daawadii iyo cudurkii ay iskugu milmaan oo cudurka meesha ku jira daawadihiisa ha loo gaarsiiyo adugu xataa dhakhtar hataa dhexdaa kuu xidhan gaaladaa wax ku soo barta waxaa lagaa soo dhaadhiciyey in waxaas aysan waxba ka jirin waxaad tihi xadiiskan nabiga waa laga sheegay nabigana waa ka sugnaaday laakiin maya xadiiska aniga ima dhacin xadiiskan warka uu sheega ma aana rumaysan weli itusoo itaabsi kuma helin weli gaaladu ma aysa sheegin cilmigaan ma aysa gaarin saasaa tihi yaa rasuulku ah ma gaalka rasuulku ah mase waxaa nabi maxamed rasuulku ah gaalka xaqiiqatan ninka hadda aad raacsan tahay gaalka waa markaas gaalka ku yiri warkaan wax kama jiraan warkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aad tiri warkaan nabiga wax kama jiraan kaas waa midka rasuulka kuwood raacsan tahay ee nabi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam oo ilaa haddaad nabi maxamed raacsan tahay gaalna warkiisa wax kuma fasheen warka nabi maxamedna qanaaca kaamilaad ku qanci leheed qanaaca kaamilaad ku qanci leheed وتصديقه ونبي إن الرمي فيما أخبره وحو شيغي نبي لو رمي واجتناب ما وإن لغا ديراده شيء عنه حديث أنها نبي أو ريبي أو زجرة أو كعنان تدك قيبت سدحاد وامح وحيابا نبي أو ريبا جرى ددك أو كريبا أو ددك كأنه يودي دي وحاسا سيلي يلا ما لغا فقانا ما سوالا سمينا ولا فقانا وعلى الله وحي نبي كودي عليه الصلاة والسلام هذا مقصو شيئا ومنهي waa la reebay waa la diiday waxaan yaa diiday nabi maxamedaa diiday calayhi salaatu wasalaam xadiiska nabi maxamed uu ku diiday ma sugan yahay haa ma sheegaas ma samayn damba ma leeyahay samayn damba ma laha haddaad aaminsan tahay nabi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay oo afkaada iyo qalbigaada iswaafaqsan yahay sheegaas iskaga dhaqa ka tag sheegaas nabi maxamed uu diiday calayhi salaatu wasalaam khayr kuma jiro shay khayr ku jira nabi maxamed ma diideen calayhi salaatu wasalaam واجتناب ما كي او لغا فغادو واي عنو حقيسا نها نبي او ريبي وسجرا او ددك عنانتا والا يعبد الله وان ان الله لعابدين الا بما شرع وحي نبي وجديه ما هنا وان ان الله wax kale lagu caabudo qaybta u dambeeyay waxyaabaha faqrooyinka ay ka kooban tahay tafsiirka shahadatu anna muhammadar rasuulullah farada u dambeeyay waa maxay ilaahay inaad caabdo ku waajib oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka dhanba muxuu abuuray cibaadadiisa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun dadkana ilaahay subxaanahu watacaala mubaasharatan ulama hadlin malagna annaga nooma soo dirin cid walbo annaga nagamida malag looma soo dirin loo waxyoomaa cibaadada alleh see loo ogaaha wixii cibaado allah iyo waxaan cibaado allah see loo ogaana dhabbaha ilaahay cibaadadiisa loo qaada iyo raalligelinta alla la raalligelina waa dhabahay xaguu ka baxaa waa sunnadii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam marka qaybta u dambaydaahi oo shahaadada shahaadatu anna muhammadan rasuulullah fasire waa inaan ilaahay la caabudin wixii nabigu uu jideeyo maana alla lagu caabudin wax kale wax kale in alla lagu caabudin waxaan markaa markii lagu leeyahay waa cibaado fiiri cibaadadaanu nabi maxamed ma ka sugnaatay nabi maxamed masaladan arrintan ilaahay ma ku caabuday saas nebi maxamed arrintan ilaahay maku caabuday haddii lagu yidhaha haa aawa xadiiskii sheegaya arrintaas oo saxiix ahaa haddii la keeno ilahay maku caabuday masku caabudi miyo waa ku caabudaya haddaysan nebi maxamed gaar ku ahayn hadday nebi maxamed gaar ku tahay arrintaanu calayhi salaatu wasalaamna maxaa la rabaa oo loo baahan yahay daliilkii sheegaaya oo caddaynaya arrintaanu inay nebi maxamed gaar ku tahay wa ilaa afcaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashiisu iyo waxyigu caam dadka dhammu si caam ula hadla marka haddii masale masaaisha ka mida la yidhahdo nebi maxamed ay gaar ku tahay waxaa la rabaa in la helo daliilkii nebi maxamed kugaar yeelaayey daliilkii nebi maxamed kugaar yeelaayey hadday nebi maxamed kugaar noqoto nabiga kugaar tahay lay arrintaan matala nabigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisu ma afar keliya ahayd mise waa ka badnaayeen waa ka badnaayeen laakiin afar ka badan in loo ogol yahay nebi maxamed keligiis dadka kalena aan loo ogolayn daliil ku soo arooray mise kuma soo aroori daliila ku soo aroora wixii marka daliil ku soo arooro in nebi maxamed ay gaar ku yihiinna nabi maxamed aa lagu gaar yeelaa wixii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ou jideeyo oo ilaahay uu ku caabudo oon daliil ku soo aroorin inay nebi maxamed gaar ku yihiinna ilaahayaa lagu caabudaa wax walba oo aan nabi maxamed ilaahay ku caabudinna si say rabaan annaga ha noola qurxoonaadeeneh ha noola fiicnaadeene ciddii rabta oo ha noo sheegta nebi maxamed gadaashiise ilahay ma ku caabudaynaa bas ku caabudi mayno ku caabudi mayno haddaan ilaahay ku caabudno wixii aan nafteenna ka helno ama waxaa nabi maxamed ousan noo jidayn haddaan alle ku caabudno maxaa noqoynaa maxaa noqoynaa muslimiin maa noqoynaa aafimiin keliya miyaa ahlulbidaca dadka la yidhaha dadkaas waa ahlulbidac macnaheedu waa maxay mubtadica macnaheedu waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa nabi maxamed alle ku caabudin oo alle ku caabuday waa qofkaan ilaahay wuxuu ugu dhowaaday waxaa nabi maxamed ilahay ugu dhowaan oo isa nabi maxamed ka sugnaa in nabi maxamed ilahay ugu dhowaaday wixii marka nabi maxamed uusan ilaahay ugu dhowaan annagu baahi uma qabno annagu baahi uma qabno nabi maxamed inaan ku dayarno waa calayhi salaatu wasalaam raadkiisa aan qaadno wax allaale wuxuuna fara fartoonno wax allaale wuxuu naga reebo aan ka harno wixii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam jeclaa jeclaanno wixii nabigu nacay oon aan nacno calayhi salaatu wasalaam ilaahay aanaan ku caabudin wixii nabi maxamed alle ku caabuday maahane hadalkaasu mu qurxan yahay mase waa foolxun yahay hadalkaas qofkii wax ka keena oo warka keenaahi muxuu maagan yahay balaayuu maagan yahay balaayuu xuman yahay hadalkaas qofkii warka keena in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la ateeco oo wixii nabigu dadka uu faray laga yeelo wixii nabigu dadka ka reebay laga haro wixii nabigu sheegay nabiga la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam la rumaysto nabiga aan la beenin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuusa alle ku caabudin aan alle lagu caabudin intaas qofkii warka keenaahi waa qof balaayo riman waay qof balaayo riman waay intaan qofkii yidhaahda laakiin aan ku camal falinna waxa u noqo asna asna waa khaldaya hadalkaan quruxda badan camalfal u baahan yahy hadalkaan quruxda badan camalfal u baahan yahy haddaan lagu camal falin ka kaco haayahay a axsanta yaxyi tusaalow sheegay garka nabigu calayh salaatu wasalaam isaguna waa daysan jiray waa gar weynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii salaadda lagu jiro saxaabadu waxay leeyihin salaadda aan jahriyada ahayn inuu wax akrinaayo in kale waxaan ku kala ogaa jirnay bidiraabi lixyatihi weliba lixyada isku dhacdhaceeda gadaal laga ogaaho dadka kaa dambeeya ay ogaa karaano midkan galhoraadkaah oo jaqafkaah hore ka taaganaa makaas maaha midka weyn oo hareedada la waa hareedadaa gadaa laga arkaa laakiin midkan xabadka ku aadan qofuma jeedi karto ka dambaydaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam axad gar laho ahaayo garkiisuna haashi aha weliba oo ahaa garkiisu saasoo ahaa wuxuu dhihi jiray dadow muslimiiney garka daysta shaaribadana iska gaabsha oo yahuudda khilaafay majuusta saasuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed arrintaas ma ku raacaynaa mase waa ku khilaafaynaa waan ku raacaynaa gararka aan daysana waa marka haddii kale xadiiska waa daciif ha la yidhaahdo ha la sugo inaan nabi maxamed arrintaanu ka sugnaa nabigu inuu garka daysan inuusa garka daysan aa ka sugnaatay ha la yidhaahdo xadiiska la sheega oo ah nabigu gar weynu lahaana waa daciif ha la dhaho oo ha la sugo arrintaas sidoo kalena xadiiska ku saabsan in nabigu yidhi garka ha la daystana waa daciif ha la yidhaahdo hadday intaasu caddaato qofkaas wuxuu leeyahay gar wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo maadaama aysan nabi maxamed ka sugnaa inuu gardaystay nabiga aysan ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam garka daystay inuu yidhi aniga maxaa u kallifa inaan gardaysto gar u leeyahay laakiin isagoo le nabi maxamed waa gar weynaa jiray calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam garka hala daysto yidhi inuu maqas iyo sakiin la daba socdo garkiisa macnaheedu waa maxay waa inuu nabi maxamed khilaafsan yahay calayhi salaatu wasalaam waa inuu nabi maxamed khilaafsan yahay garkaadu amaan kuu qurxanaado amaan kuu foolxumaado amaan kuu weynaado amaan kuu yaraade garkaada dayso qofow waayahay sunno macnaheedu waa maxay sunno wixii nabi maxamed ka sugnaaday oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisi iyo dariiqiisi iyo sunno waa la yidhaha soo maaha fuqahada qaarkoodna sunnada waxay dhahaan wixii haddii laga tagana aan lagu dembaabayn haddii la sameeyana ajirka laga helaa haddii laga tago lagu dembaabi maayo haddii la sameeyana ajiraa laga helaa sheegaasna waxyaaba badana calaamado u ah laakiin garka oo la daystaahay ma waajiba mase waa sunna haddi dhankaas laga fiiriyo nabigu amaru ku bixiyo wuxuu yidhi garka daysta oo haddana wuxuu yidhi cilladii waa cille wuxuu yidhi gaalada ku khilaafa arrintaas kow horta gaalada in la khilaafaahi waajib ma taha mase maaha in gaalada la isku ekaysiiyaa atashabuh bilkufaar waa maxay xaaraam waaye weliba kabiira min alkabaa'ir waaye man tashabbah biqowmin fahuwa minhum dad qofkii isku ekaysiiya waa ka mid nabigu marka calayh isalaatu wasalaam waxau amray oo amar ku bixiyey in haddana garka la daysto amarka nabigu calayh salaatu wasalaamna ma waajibuu ku tusaa mase sunnaw ku tusiyaa wax allaale wixii nabigu dadka faro haddii aan waajibkaas wax ka leexiyo amarkaas wax ka leexiyo aan la helin waxaas waajiba asalka asalkoodu waa waajib suul fiqigayna ku imaan doonta haddii ala yidhaha nabigu marka markuu yidhi gerka daysta arrintaas waxaa ku waajibay gerka in la daysto xaggow ka yimid daliilka kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ku neefiyey oo arrintaas uu ku oggolaaday in garka la yska xiiro ama la yska gaabsho xagoo ku sheegay ma bukhaarigu ku sheegay bukhaarigu ku yaallaa ma abu daa'uudku ku yaallaa ma sunanta kale ku yaallaa ma qur-aanka ilahi iyo alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam laftirkiisu waxba u caddeeyaahe ficilka nabigu xaguu ku yaallaa xaggaa nabiga looga soo guuriyey asagoo garkiisa sakiin mariyey asagoo garkiisa maqas mariyey asagoo garkiisa wax yar ka gaabiya wax yar wax yar asagoo ka gaabiya xagee ku taallaa haddii meel laga helo hal meeloo keligiis hala keeno haddii kale waajibkaas nabigu calayh salaatu wasalaam amarkaas nabigu bixiyey waajib waaye in la fuliye hala fuliyo hala fuliyo aasa arrintaas ku fogaamayno waxaan ka hadlaynaa maanta mawduuc annagu gerka wax ku saabsan maahan laakiin tusaalaan ka rabnay ah tusaalaan ka rabnay baabkaan ku jirnaahu waa shahaadatu anna muxammadan rasuulu llahi macnaheeda shahaadatu anna muxammadan rasuulu llahi waa macnaheeda waxyaabaha kale oo la rabo waxaa ka mid a inaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu uu yahay in la ictiraafo darajadii ilaahay uu dejiyana iyo mansiladii alla uu dejiyana aan laga saro marin lagana hoos marin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa addoon ilaahay waana rasuul ilaahay waa addoon ilaahayo cibaado ma mudna nabigu calayhi salaatu wasalaam cibaadada waxba kuma laha waana rasuul ilaahayo in la khilaafo oo warkiisa la diido ama ilaahay lagu caabudo dariiqiisa dariiqaan ahaynna nabigu calayhi salaatu wasalaam ma mudna ma mudna marka labada qofkii mid ka mid a samayda waa dembaabe qofkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buunbuunis ay buunbuune ku gaadhsiida inay ilaahnimo u ictiraafto ama ilaahay sifooyinkiisii wax ku siidaaho wax ka siidaaho waa ku gaaloobe way ku gaaloobe qofkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tihaahda dariiqiisii alle ku caabudi maana dariiqiisii alle ku caabudi maayo wixii uu nabigu farayfartooyi maayo wixii nabigu uga reebay calayhi salaatu wasalaam ka hari maayo qofkii tidhaana maxay noqee waxay noqee qof iyaduna khaldanay noqee qof khaldanay noqee waxyaabahaas waxyaabaha ilaahay la gaarka yahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan shuqulka ku lahayn maxaa ka mid ah qaybka yaa og yaa og aybka allah subxaana wa taala qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alhayba ila allah ilah ile subxaana wa tacaala waxaa tidhaha nebi maxamedow dheh adugu haybka cidhka iyo dhulka ku jira ee alla mahana cid kale ma taqaano nabiguna calayhi salaatu wasalaam wax badana ilahay qur-aankiisa nabigu wuxuu ku faray in nabigu ou dadka u caddeeyo waxa nabigu yahay iyo nabigu inuusa ahayn axad allah oo cibaadada allalla leh sifooyinka allahna uusa waxba ku lahayn haybkana uusa waxba ka ogeyn markaasaa ilahi wuxuu leeyahy qul laa aquulu lakum cindii khasaa'in allah waxaa tidhaahdaa la yidhi nebi maxamedow waxaa tidhaahdaa idin dhihi maayo dadow oo idiin sheega maayo oo idin dhihi maayo khasaa'inta ilaahayaa agtayda taalla adduunyada anaa maamula maydin dhahaayo maydin dhahayadheh walaa aclamu alghayba haybkaan ogahayna maydin dhahayadheh nabiga calayh salatu wasalaam saas dhahalle dadka u sheeg haybkaan ogahay maydin dhahaya dheh walaa aquulu lakum innii malakun sidoo kalena idin dhihi maa dheh anigu malagaan ah malag malaa'igta ilaahay ka midaan ahay idindhihiaanaan ahay idin dhihi maadheh in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba qayb uu ka sheekeeyey xaguu ka keenay waxaad ku tiraahdaa dadka in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxa aniga lay waxyooha waxaan hayn raaci maayo waxyaan daba joogaa waxa qaybka aan ka warramaa wax lay waxyoodo waa ilaahay waxyoodo subxaana wa tacaala sidoo kale ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay nebi maxamed waxaad dhahdaa qul waxaad tidhaha laa amliku linafsii nafcan walaa barran si dadku ay uga quustaan in nebi maxamed ay gargaarsadaan oo ay nebi maxamed caabudaan oo ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifooyinkii alle ay wax ka siiyaan ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed waxaad tidhaha laa amliku linafsii naftayda uma hanan karo uma awoodi karo nafcan wax wanaaga iyo walaa darran wax dhibaataa dhib iyo dheef midna naftayda uma awoodo ilaa maa shaa allah wixii allah uu doono mahan walow kuntu aclamu alghayba waxaad ku tidhaahdaa walow kuntu aclamu alghayba haybka haddaan ogaa lahaa haddaan aybka warqabi lahaa haddaan aybga cilmi u lahaa lahaa lastakartu min alkhayri khayrkaama badsa lahaa oo aniga hadda faqiiroo cayrahe cayrtal baa ka bixi lahaa adduunyao dhamaan heli lahaa wamaa masaniya suu'u dhibna imaba taabteenba haddaan aybka warqabi lahaa laakiin maxaa dhibku ii gaaraaho meelaha dhib kale aan uga leexanaynin ee fakriga iyo waxaas iyoiyo adduunya la'aantu ay ii haleeshay waa inaan qaybka ka warqabin haddaan qaybka ka warqabo waxa ribxigu ku jiraan ogaa lahaa iyo faa'iidadu ku jirto adduunyo isla markiiba ka ganacsan laha faa'iidaan ka heli laha laakiin qaybkan warqabo qofku sheegaan markuu gadana ma wuxuu ka warqabaa inuu ku khasaara inuu ku faa'iida warkama hayo haddii dadku ay ogaa lahaayeen waxa ay ku faa'iidayaan si xaqiiqaa iyo meesha faa'iida ku jirto see yeeli lahaayeen hodanay noqon lahaayeen matalan dhulalka dhul ka mid ahaa deegaan kusoo socdaa waxyar kadib kooskeedu haddeer wuxuu maraa boqol dollar laakiin shan bilood kadib waxaa qadaran inuu toban kun tegaa yaa ka warraba allah subxaana wa tacala dadku hadday ka warqabi lahayen ka warrab isla markaa la gadalaa markaasaa la taajiri laha lakin lagama warhayo ninaa iska gadaho qadartu iska waafaqa ninaa iska gadaho ilahay iskaga ilhaamaa ha dhowdiyaa ilahay ninkaas faa'iida la doonay ninkaas waxaa lala doonay hantiyaa lala doonay ninna waa la agmar siinaa waa lagu barya waa le war boqol dollar u jooga war meeshaan iibso ma iibsaayo ma iibsaayo ha dhowdiyo farta dhexda ka qaniina oo wuxuu leeyaha war dhulkaan wax yar ka hora lagu tuuga boqol boqol dollar uu jooga hadeerna boqol boqol kunoo dollaru mara saasuu dhahaa sababtu waa maxay qaybka aanu iska warqabin qofkaan nabigu marka wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri khayrkaan badsa lahaa oma masaniya suu'u dhibna imaba taabteen in ana maxaa maxau yahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam in ana anigu ma ihi ilaa nadiirun mid diga oo dadka u diga oo rasuul allah oo ciddii asaga khilaafta naarta iyo cadaabka uga diga iyo wa bashiirun mid bishaareeya yo u bishaarayna liqowmin yu'minuuna qowm mu'miniina u bishaareeya intaasaana rasuul allahna axaadiis fara badanna waa soo marray oo ku saabsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadkiisa inaan la dhaafin laa tutruunii kamaa adrat inasaara ibna maryama iyo axaadiis kalaan soo marnay axaadiis kalaan soo marnay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa addoon ilaahay waa rasuul ilaahay addoon ilaahayna waa yahay rasuul allana waa yahay addoonnimada nabiga calayhi salaatu wasalaam in addoonnimo la dhaafiyo o ilahnimo la gaadhsiiyana waa lagu gaaloobaa halisaana lagu galaa waxaadna ogaatiin baadi walbaahu baadiya kuu dhiibtaan baadi walbaahu baadiya kuu dhiibtaan laba arrimood oo midna uu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la tanaquso oo la liido oo la xaqiro midna uu yahay nabigoo sifadii ilaahnimo lagu sifeeyo iyo sifadii ilaahay subxaana wa tacaala laba arrimoodoo labaduba mid kastoo kamiduhu ay khalataa soo maaha laba arrimood iska soo horjeeda haddana soo maaha hal nina iskula sifaysan hal nina labada iskula sifaysan soo iskula sifaysan yahay ninkani markuu nabiga ammaani tago calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ammaanaa nabigu inuu heybka yaqaano mutlaqan nabigu inuu jannada leeyahay inuu naarta leeyahy ku ammaanaa nabigu inuu wuxuu doono heli karo ku ammaanaa nabigu inuu ciddou doono cafi karo ku ammaana nabigu inuu ciddou doono jannada geli karo ku ammaana nabigu inuu ciddou doono naarta ka badbaadi karo ku ammaana sifooyinka ayaa iskaleh allaha iskale subxaana wa tacaala dhanka kale mubtadic waaye wax allaalo wax nabi yidhi waa khilaafa calayh salaatu wasalaam war nabiba kuma socdo waxaa nabigaa ku faray fartoomi maayo war nabigaa kaa reebay kaari u maayo nabiga sunnadiisii waa yeeli u maayo muuqaalkiisa sunna nabiga ka muuqata calayhi salaatu wasalaam muuqaalkiisu nabi maxamed sunnadii muuqaalkiisa waa khilaafsan yahay hadalkiisu hadalka nebi maxamed waa khilaafsan yahay ficilkiisu ficilka nebi maxamed waa khilaafsan yahay haddana wuxuu leeyahay nabiga in la qaymeeyo waaye darajo ilahnimona waa gaarsiinaha nabiga calayhi salaatu wasalaam darajo ilahnimona waa u gaarsiinaa marka mubtadic mushriga waayo nabigii waa uu ku fidnoobo darajo ilahnimo u gaarsiiyey asuu ku gaaloobay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey xaqiraadda inuusan nabiga warkiisaba meel ka soo qaadin qofku qofka ay jeceshahay warkeeda ma yeeshaa mase waa diiddaa waa yeeshaa saas darteeda ilaahi subxaana wa tacala anu kitaabka wuxuu ku imtixaanay aayad layidhaha aayatulmixna culamadu u baxsheen oo ah qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah haddaad tihiin dadow iyo yuhuud iyo nasaaro ahlu kitaab iyo kayrkoodow haddaad tihiin kuwa alla jecel aniga isoo raaca ku dhan maxamedow marka haddii ilaahay jacaylkiisu calaamadiisu ay tahay raacitaanka nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam nabi maxamed raacitaankiisa ama jacaylka nebi maxamed calaamadiisuna ma waysan noqonayn raacitaanka nabiga calayh isalaatu wasalaam wakaas nabi maxamed jacaylkiisu haddaad nabiga jecesha jacaylkaada calaamadiisu waa maxay waa inaad nabiga raacdo wixii uu ku fara aad fartoonto wixii uu ka hara aad ka harto wixii uu kaa reeba aad ka harto laakiin haddaad mar walba khilaafka nabi maxamed u taagantahay oo muuqaalkaadu nabi maxamed khilaafsan yahay oo qowlkaadu nabi maxamed qowlkiisa khilaafsan yahay oo ficilkaadu ficilka nabi maxamed khilaafsan yahay nabi maxamed waa jecelaana la jadboohe ma beenloobaa tahay mase runloobaa tahay beenloobaa tahay wamacnaa shahaadati anna muxamadan rasuulullaahina daacatuhu waa nabiga inuu la ateeco fii maa amara wuxuu dadka amray wa tasdiiquhu nabiga in la rumeeyo fii maa ahbara wuxu uu sheegay nabiga laga rumaysto calayh isalaatu wasalaam waijtinaabu maa kii oo laga dheeraado waayo canhu xaggiisa nahaa nabiga uu dadka ka reebay oo wasajara uu ka canaantay wa anlaa yucbad allaahu alla waa inaan la caabudin ilaa bimaa sharaca wixii ilaahay wixii nabigu jideeyey maahane aan wax kale alla lagu caabudin calayhi salaatu wasalaam wax kale aan alla lagu caabudin caza wajal wixii nabigu jideeye mahane wax kale inaan alla lagu caabudin waaye intaas waa la fahmay soo maha halkaasaan ku guuhaynaa daaligaada wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam wabillahi tawfiiq